maalinta caalamiga ah ee tuunaha waxaa dunida laga xusaa labada bisha meey sanad kasta si kor loogu qaado wacyiga caalamiga ah ee ku saabsan muhiimada ilaalinta kalluunka tuunaha iyo horumarinta hababka kalluumeysiga ee waara maalintan caalamiga ah waxaa si rasmi ah u aasaasay golaha guud ee qaramada midoobay bishii oktoobar laba kun iyo lix iyo toban kadib soo jeedin ay hor keeneen xubnaha heshiiska ee la yiraahdo noro shir ka dhacay laba kun iyo koob iyo toban guddiga kalluumeysiga ee badweynta galbeedka iyo badda dhexe qaraarkan waxaa hor keenay dalka fiji oo ka hadlayay oo ku hadlayay magaca wadamada yaryar ee jasiiradaha baasifiga waxaana taageeray in ka badan konton wadan oo muujinayay sida caalamka ay uga go-an tahay ilaalinta kheyraadka tuunaha marka la joogo dalka soomaaliya waxa uu leeyahay xeeb uu dherarkeedu gaarayo in ka badan saddex kun oo kilomitir waxaana ay sheegaan dadka culumta badda wax ka yaqaana in malayga tuunaha oo guurguura uu soo gaaro soomaaliya si gaar ah galmudug xeebaheeda ayuu ku nagaadaa halkaasi oo uu quud ka helo sida uu sheegayo agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda galmudug cabdirashiid maxamed cabdi oo aan wareysi la yeelanay runtii markaan ka hadalno kalluunka la dhahay tuunaha adduunka runtii wuxuu ugu fadhiyaa qiimo aada u sarreeyo marka laga hadlayo soomaaliyana waxay ku jirtaa weliba sbeshaali galmudug meelaha ugu badan oo ku nagaada waqtiyada ugu badan oo joogo oo sababta ugu badan sababtana waxay tahay isagoo usoo doonto maaragtay feedinka quuda usoo raadsadaa meeshaas uu ka cunaa marka meelaha ugu badan oo waqtigaas jooga waayo laakiin dee marka la dhahaa in laga faa'iidaysto faa'iidaysigan runta aad u kooban yahay dhanka kale agaasimo cabdirashiid ayaa ugu baaqay ganacsatada reer galmudug inay maalgashi ku sameeyaan waaxda kalluumaysiga oo uu sheegay in faa'iido ay ka helayaan mid waa ganacsatada inay ku dhiiradaan inay maalgashi ku sameeyaan kalluumaysiga oo ah sektor aad u xoog badan runtii sidii beeraha maahan in waqti badan la gelinaayo laakiin waa wax lasoo qabanayo oo diyaarsan runtii oo uga fududyaha sectoriska kale marka loo fiiriyo wax uun diyaarsan oo lasoo qabanayo oo agabkii kalluumaysiga iyo uga baahan bis dadkii kalluumaysatada soomaaliyeed waxa ay sheegeen inay dhibaatooyin xoogan kala kulmaan kalluumaysatada sharci darrada ah ee ajaanibta ah kuwaas oo badda dhibaateeya sidoo kalena qashin kusoo daadiya mararka qaar iyo dhan walba qof iyo wasaarad walba oo ka shaqaynaysa oo la ogolyahay oo caadiya oo ansaxa ku kalluumaysana ayagoo laakiin sharci darre walba ku socdeen tuuga ahayeen ayagoo tuuga haddana waxay ku samaynayaan kalluunka habeenkii leer ayay u shidayaan leerka habeenkii marka lagu shido kalluunka leerkii soo wada raaca waa xayawaan leerka marka soo wada raaca saliidi ku daadinayaan badda saliid markay badda ku daadinayaan way leenayaan ma fahmino marka xataa mararka qaarkood xataa waxay sameynayaan kalluunka ay sarrabin oo kale markay qabtaan isagoo markaas oo dhintay ayay badda ku dhigayaan kalluun kaleeta qaara kasii cararaya hadda rabaan karkiisi xeebyo kasoo dhacaya soo sidiisiya oo ibra sanad kasta maalinta tuunaha adduunka ayaa la xusaa iyada oo kor loo qaadayo wacyiga iyo tallaabooyinka ay dadku uga qayb qaadan karaan kalluumaysi badqaba oo waara halkudhigga sanadkan laba kun iyo shan iyo labaatan ee maalinta caalamiga ah ee kalluunka tuunaha oo ay shaacisay hay-adda loo soo gaabiyo m a c ee kalluumaysiga ayaa ah haa waanu awoodnaa oo macnaheedu yahay waxaanu xoojin karnaa awoodda wadajirkeenna si aan u joojino kalluumaysiga xaddhaafka ah ee lagu hayo noocyada kala duwan ee jiilasha kalluunka tuunaha oo qaarkiis loo arko inuu dunida ka dabar go-ayo